xilli uu waraysi siinayay mid ka mid ah warbaahinada ka howlgala magaalada muqdisho ninka lagu magacaabo cali balcad oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dowladda federaalka ayaa soo hadal qaday dekada ay suuragal tahay in la siiyo dowladda xabashada etoobiya cali balcad ayaa waxa uu xusay xilliga uu bilowday damaca gurcan ee xabashida waxa uu sheegay in etoobiya iyadu kaalin ku leedahay xulashada dekadaha ay doonayso wadahadallada dhowaan dhici doona loogu hadli doona arrimaha la xiriira dekadaha etoobiya qaadanayso waa kan isagoo ka waramaya arrimahaas etoobiya waxay maanta isticmaashaa dekada jabuuti oo boqol kiiba sagaashan ay isticmaashaa dabcan waxay doorbiday inay hayso dekada kale si haddii ayay dhibaatooyin dhacaan sida ayaan dhaweey dagaalkii tigreeg oo kale ay hesho dekado kale ay isticmaasho ama dekado kale u dhow mataqaanaa dalkeeda koonfureed etoobiya shidaal baa laga helay gobolka soomaalida meesha ugu dhow waa hobyo laga dhoofin karo dabcan etoobiya koonfurteeda dhulka ormadu degan tahay meesha ugu dhow waa koonfurta soomaaliya baraawe iyo kismaayo iyo muqdisho ay ka mid yihiin laakiin haddii aan heshiis wada galno waxaan heli karnaa maalgelin aan ku dhisano dekada waaweyn laakiin meesha ku habboon oo marketkooda iyo isticmaalkooda ku habboon waxay ka mid tahay waxyaabaha farsamada ee laga wada hadli doono marka waxaan rajeynaynaa bishii juun aan rajeynaynaa mataqaanaa afar shir kadib ayaan rajeynaynaa in lagu heshiiyo dowladda federaalk ayaa horey etoobiya u siisay badda soomaaliya iyadoo ra-iisul caamka soomaalida ku qaldaysa in dekadahaasi ay kiro yihiin arrimo ganacsina loo isticmaalayo keliya halka madaxda etoobiya ay marar badan sheegeen damacooda rasmiga ee la xiriira badda soomaaliya iyadoona xasan sheikh uu horey fagaarayaasha ka sheegay in etoobiya ay tahay cadowga soomaaliyeed maantana la arkayo isagoo ka shaqaynaya siday xabashadu u heli lahayd baddeenna sida laga dheehanayo soo dhoweynta uu abiy axmed muqdisho ugu dhigay isagoona waddooyinka muqdisho ku xardhay boorar ka turjumaya jaceylka uu qabo xabashida